إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa habeenkii xalay weerare saf ballaarana waxay ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose weerar lagu dilay askar ayaa aroornimadii hore saakay waxaa lagu qaaday bar kontarool oo ku taala degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe hogaanka sare ee alqaacida ayaa waxa uu ka hadlay heshiisyada dowladaha imaaraadka iyo baxrayn ay la gaareen maamulka yuhuudda iyagoona fariin muhiim ah u diray dadka muslimiinta ah sarkaal ka tirsanaa ciidamada maamulka somalilan ayaa xalay lagu dilay gudaha magaalada hargeysa khilaaf dhanka dhulka ah oo u dhexeeyey laba beelood ayaa lasoo gebagabeeyey iyadoo laga soo saaray bayaan madaxweynaha maraykanka ayaa wada qorshe uu ku doonayo in ciidamada maraykanka looga saaro soomaaliya dowladda federaalk ayaa dadka muqdisho waxqabad uga dhigaysa jidadka iyadoo ay horay u xirtay oo qaarkood dhagxantii ay ka wareejisay walow magaaladeeda inteeda badan ay xidhan tahay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa risaaseeyey gaari ay saarnaayeen dad rayid ah kaas oo ku socdaalaya waddada isku xirta muqdisho iyo jowhar xildhibaan ka tirsana maamulka somalilan ayaa ku dhintay magaalada hargeysa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dagal ku dhex maray degmo ka tirsan magaalada muqdisho haweenka ku dhaqan magaalada berbera ayaa si carale waxay uga hadleen dil iyo kufsi ka dhacay gobolka togdheer intaa waa qodobadii warka u waaweynay dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa habeenkii xalay weerare saf ballaaran ah waxa ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaano ka kala tirsan gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose weerar lagu dilay askarna aroornimadii hore ee saakay ayaa waxaa lagu qaaday bar kontarool oo ku taala degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wararkaas waxaa inoo haya abubakar ibraahim geedi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay iyo saakay weeraro xooggan ku qaaday qaar ka mida saldhigyada ciidamada shisheeye iyo askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolada shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo jubbada hoose weerarka koowaad oo ahaa mid aad u xooggan ayaa aroornimadii hore ee saaka waxaa lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa barkantarool oo ku taala degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaanay mujaahidiintu ka qaateen laba qori ay wateen askartaasi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si nabadgelyaha uga soo baxay degmada iyagoona dib ugu laabtay halkii ay ka duulaan tageen marar badan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay weeraro xooggan oo lagu dilay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dhinaca kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah ku qaaday qaar ka mida saldhigyada ciidamada shisheeye ee kenya iyo kuwa ugandha ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose dagaaladan oo ahaa kuwo xooggan ayaa waxay si gaara kaga dhaceen degmada qoryoole iyo deegaanka qooqaani halkaasoo ay saldhigyo ciidan ku leeyihiin askarta kenya iyo kuwa ugandha goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqlayeen huguunka madaafiicda iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ee laysku adeegsanayay dagaalka waxaana la rumaysan yahay in khasaaro la gaarsiiyey shisheeyaha weeraradan ayaa ku soo aadaya xilli saacadihii lasoo dhaafay howlgal gaar ah oo ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu khaarujiyey mid ka mida ergooyinkii wax ka soo dhisay baarlamaanka maamulka jubbaland kaasoo lagu magacaabi jiray aadan kaali waxaana ka sii horreeyey silsilado qoraxyo ah oo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye uganda kuwaasoo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada danow iyo galweyn ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhisay howlgalladeeda milatari oo ay ka fulinayso gudaha soomaaliya iyo sidoo kale dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato kenya kuwaasoo ay ku beegsanayso shisheeyaha iyo soomaalida la shaqeeya hogaanka sare ee alqaacida ayaa waxa uu ka hadlay heshiiska dowladaha imaaraadka iyo baxrayn ay la gaareen maamulka yuhuudda iyadoo fariin muhiim ahna uu u diray dadka muslimiinta ah salmaan axmed ayaa ka warramaya mu'asasada warbaahineed ee asaxaab ayaa baahisay bayaan ku qoran luqadda carabiga kaas oo ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida loogana hadlay heshiiskii dhowaan qaar ka mid a dowladaha khaliijka la gaareen maamulka yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin ma ahan wax lala yaabo in xukaamta dowladaha yaryar ee qaybta ka ah xamlada saliibiyadda ee lagu soo qaaday jasiiratul carab uu ku dhawaaqo sayidkooda trump inay khiyaaneen qadiyadda islaamka ee filistiin ayna xidhiir siyaasi mid dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed la yeesheen kayaanka sahyuuniyadda ee xoogga ku haysta baytulmaqdes iyo masjidka sharafta badan ee al aqsa kaas oo ah halkii loo dheelmiyey nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hogaanka guud ee alqaacida ku dhawaaqidda xiriirka ay xukaamtaas la yeesheen yuhuudda waa tallaabo hordhac u ah shaqada xukaamtan la sahyuuniyadeeyey ay kula barlameen asiyaadooda sahyuuniyadda tobannaankii sane ee lasoo dhaafay ayaa lasii raaciyey bayaanka hogaanka sare ee alqaacida ayaa sheegay inay si adag uga soo horjeedaan tallaabooyinka ay qaadeen dowladaha imaaraadka carabta iyo albaxrayn ayna beegsan doonaan danaha iyo safaaradaha yuhuuddu ka samaysan doonaan waddamada caalamka islaamka innagoo ka war celinayna tallaabadan foosha xun ee ay qaadeen xukaamta mandiqadda waxaan haddii aan nahay qaacidatul jihaad caddaynaynaa inaan si adag uga soo horjeedno tallaabadaas fulaynimada ah ee ay qaadeen maamulada aala zaayid aala khaliifa iyo cid weliba oo ku socta dhabbahooda oo ay ka mid yihiin aalu sacuud waxaana uga digaynaa sahaayinada iyo saliibiyiinta in danahooda safaaradahooda shirkadahooda iyo muwaadiniintooda muxaaribiinta ah ay ahdaaf sharciga u yihiin howlgallada mujaahidiinta iyadoo qayb ka ah silsilada howlgallada qudus lama yahuudiyeynayo ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee alqaacida qaybaha dambe ee bayaanka waxaa fariin loogu diray ummadda muslimka iyo culimada diinta islaamka waxaana culimada loogu baaqay inay ummadda ku booriyaan dagaalka ka dhankaa yuhuudda iyo in talada laga tuuro maamulada ka jira waddamada caalamka islaamka bayaankan ka soo baxay alqaacida ayaa imaanaya xilli dowladaha imaaraadka carabta iyo albaxrayn ay si toosa heshiis ula gaareen maamulka yuhuudda waxaana markii ugu horeysay markab ku raran shixnado alaab kala duwan oo ka rartay imaaraadka carabta uu ku xirtay xeebaha magaalada xayfa oo ka mid a dhulka ay xooga ku haystaan yuhuudda khilaaf dhanka dhulka ah oo u dhexeeya laba beelood ayaa la soo gebagabeeyey iyadoo bayaana laga soo saaray sida warkan uu ku eegayo maxamed cali aadan kadib kulan ballaaran oo lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay iyo bakool ayaa lagu soo afjaray khilaaf dhanka dhulka ah oo u dhexeeyey beelaha gaaljecel iyo geeladle kulanka oo ay barbar socotay dowro loo qabtay hogaanka beelaha ayaa gebagabo u ahaa dhammaystirka heshiis hore loo dhex dhigay beelahan haddaba kulankan ayaa waxaa laga soo saaray bayaan iyo go-aanno ku saabsan dhulka ay isku haysteen labadan beelood deegaanka burdho wuxuu hoos tagaa degmada tayeeglow ee walaayada bakool labo cid kasta waxa ay leedahay waxa ay noolaysato sida beer war ceel baraag iyo dhul deegaan ah iyo wixii lamida saddex qof kasta oo doonaysa inay dhul noolaysato waa inuu oggolaasho ka helaa maamulka islaamiga ah afar dhammaan dadka muslimiinta ah waxaa ka dhexeeya daaqa biyaha iyo dabka shan qabiil qabiil kale si guud dhul
sidoo kale go-aanada laga soo saaray kulankan ay yeesheen beelaha gaaljecel iyo geeladle ayaa waxaa ka mid ahaa waxaa reeban wax kasta oo bulshada colaad ku kicin kara sida gabayada geeraarka colaadda horin kara iyo wixii lamida toban waxaa xayiran dhulka aan hoos ku sheegi doonno laga bilaabo bariga tuulada burdho ilaa iyo ceel cali iyo waqooyiga tuulada burdho ilaa iyo ceeldheere iyo bariga tuulada maddaa ilaa iyo ceel cali dhulkaas waa daaqsin xoolaad tuulo ceel war beer intaba lama ogola iyo wixii la mida beelaha gaaljecel iyo geeladle ayaa horay kulan ay diya ku kala qaateen ku yeeshay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ee ba iyo bakool kaas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab madaxweynaha maraykanka ayaa waxa uu wadaa qorshe uu ku doonayo in ciidamada maraykanka looga saaro soomaaliya maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo hayaa madaxweynaha dalka maraykanka donald trump waxa uu u sheegay la taliyaashiisa sare inuu doonayo inuu ciidamada maraykanka kala baxo soomaaliya sida ay sheegeen dad xoog ogaal u ah arrinkaasi taas oo u ogolaanaysa inuu ka dhabeeyo ballanqaadyadii ololaha ee ahaa inuu askarta maraykanka ku soo celinayo dalkooda bentagoonka ayaa bilaabay diyaarinta qorshooyinka madaxweynaha waxaana wadahadallada ku lug lahaa la taliyaha amniga qaranka xogayaha gaashaandhigga maraykanka iyo guddoomiyaha wadajirka ee shaqaalaha sida ay sheegayaan dad xogogaal ah oo codsaday in aanan la shaacin magacyadooda iyo shaqadooda maraykanka waxaa soomaaliya ka jooga lix boqol iyo konton askari ilaa iyo siddeed boqol oo askari sida uu sheegay taliska maraykanka ee afrika kuwaasi oo ay ku jiraan ciidamo gaar ah oo gacan ka geysanaya tababarka ciidamada dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira tirada ciidamada maraykanka ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya ayaa waxaa suurtagal ah in ay intaa ka badan tahay maadaama maraykanka uu soomaaliya kaga jiro dagaal qarsoodi ah oo uu ka qarinayo muwaadiniintiisa tan iyo wixii ka dambeeyey sagaashameeyadii markaas oo maraykanka uu ku fashilmay duulaan uu ku soo qaaday magaalada muqdisho halkaas oo looga laayay ciidamo badan madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waraysi siiyey wargeyska bloomberg ee warbixintan qoray waxaana farmaajo uu sheegay inuu jeclaan lahaa ciidamada maraykanka inay sii joogaan soomaaliya isagoo intaa ku daray in dalkiisa uu soo kabanayo islamarkaana aysan ka maarmin ciidamada maraykanka oo duqaymo ku taageera ciidamada dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada runtii waan ka mahad celinayaa taageerada maraykanka waana ku faraxsanahay waxa maraykanka uu qabtay waxaan jeclaan lahaa inaan aragno ciidamada oo sii jooga ilaa iyo inta ay howshu u dhacayso boqolkiiba boqol ayuu yidhi maxamed cabdulaahi farmaajo oo qadka teleefoonka ugu waramay warbaahinta maraykanka haddii maraykanka ciidamadiisa uu kala baxo soomaaliya waxa ay taasi keenaysaa in meel bannaan ay kaga tagaan xarakada shabaabulmujaahidiin taasi oo awood u leh in ay meesha ka saarto ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa laga soo xigtay falanqeeyayaasha kooxda waxa ay sii wadaa inay fuliso weeraro qaraxyo ah iyo kuwo toos ah oo ay ka geysanayso bariga afrika inkastoo bartilmaameed ay u tahay weerarada joogtada ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa lagu qoray warbaahinta baahise warkan afhayeen u hadlay taliska maraykanka ee afrika ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho joogitaanka ciidamada mustaqbalka ee soomaaliya waxa ay sheegtay in iskaashiga maraykanka ee soomaaliya uu yahay mid looga hor istaagayo in xarakada shabaabulmujaahidiin ay gaaraan himilooyinkooda oo ay ku jiraan inay qaadaan weeraro ballaaran oo ka dhan ah maraykanka iyo xulafadiisa warbaahinta maraykanka waxa ay leeyihiin dad badan oo maraykan ah ayaa la yaab iyo ama kaa ku noqon doontaa marka ay ogaadaan in ciidamo maraykan ah ay ku sugan yihiin soomaaliya kadib bixitaankii heerka sare ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii markaasoo maraykanka uu ku fashilmay soomaaliya kuna waayay ciidamo uu ku tilmaamayay inay yihiin kuwa aad u tababaran taas oo soo dadejisay fadeexad ballaarneed oo maraykanka uu kala kulmay dunida xilligaasi oo loo arkayay awood muuqata oo aanan la loodi karin howlgalkii maraykanka ee sagaashamayadii waxa uu ku soo idlaaday in ka badan labaatan maraykan ah in la dilay oo qaarkood lagu jiijiiday muqdisho sumcad xumo dagaalkaasi oo lagu soo bandhigay buug iyo filim la yidhaahdo black hogdhan ayuu leeyahay wargeyska bloomberg trump ayaa ciidamo dheeraada u soo diray soomaaliya bartamihii labada kun iyo toddobiyo tobanka xilligaasi wixii ka dambeeyeyna waxa uu taageero ballaaran siinayay dowladda federaalka iyo ciidamada afrikaanta amisom waxa ay qaadeen weeraro ballaaran oo u badnaa kuwa xagga cirka ah in badan weeraradaasi waxaa ku baxay dad rayid ah oo ay ka mid ahaayeen haween iyo carruur websayteku waxa uu leeyahay inkasta oo dowlado badan ay ku tiirsan yihiin ciidamada maraykanka haddana bixitaankooda soomaaliya waxa ay trump u ogolaan doontaa inuu sheegto inuu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii uu sameeyey intii uu socday ololaha doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka kaasoo ahaa inuu dhammayn doono dagaalada ciidamadooda ay kaga jiraan dibadda waxaana horay ciidamada maraykanka uu kaga soo qaaday afghanistan siiriya iyo jarmalka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa fulisay howlgallo ballaaran oo lagu laayay ciidamo amerikan ah kuwaas oo saldhigyo ku leh gudaha dalka soomaaliya iyo kenya weeraradaasi ayaa laga xasuustaa kii dhacay sanadkii lasoo dhaafay ee belidoog leh halkaas oo lagu laayay ciidamo badan oo amerikan ah iyo kuwo calooshood u shaqaystayaal ah weerarada kale ee la xasuusta waxaa ka mid ah kii saldhigga mandabay ee dalka kenya waxaana uu geystay khasaaro lixaad leh oo gaaray ciidamada maraykanka dowladda federaalk ayaa dadka muqdisho waxqabad uga dhigaysa jidadka iyadu horey ay u xirtay oo qaarkood dhagxaantii ay ka wareejisay walow magaalada inteeda badanba ay xiran tahay dadka reer muqdisho intooda waxgaradka ahi waxay u arkaan in la ihaanaystay maadaama dowladda federaalka ahu culayska ay ku haysay in yaroo ka mid ah oo ay ka khafiifisay ay uga dhigayso waxqabada xalay magaalada muqdisho waxaa ka dhacday xaflad weyn oo ay isku xayeysiinayeen xubno ka tirsan dowladda federaalka ah waxayna u hadlayeen sidii inay bulshada wax u qabteen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah maxamed xuseen rooble ayaa qiraya in shacabka magaalada muqdisho dhibaato ay ku qabaan dowladda federaalka ah sidaas oo ay tahayna waxa uu ka qaybgelayaa munaasabadda isxayeysiiska ah shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho degan runtii waad xanuunsateen waad dhibaatooteen carruurtiinnii iskool way aadi waayeen qofkiinnii xanuunsanaa qofkiinnii ku geeriyooday xaafadaha magaalada muqdisho dhammaan fursad waa u heli waayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan dhowr meelood ayaa laga qaaday dhagxaan waaweyn waxaase xusid mudan in magaalada inteeda badani ay xihan tahay sarkaal ka tirsanaa maamulka somalilan ayaa xalay lagu dilay magaalada hargeysa iyadoo isla magaaladan uu ku geeriyooday xildhibaan ka tirsan maamulkaasi cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan saacadihii lasoo dhaafay waxaa ku geeriyooday xubno muhiim uu ahaa maamulka somalilan ee uu hogaamiyo muuse biixi xubnaha dhintay ayaa sababo kala duwan u geeriyooday waxaana ay kala yihiin sarkaal ka tirsan ciidamada maamulkaas iyo xildhibaan ka mid ahaa baarlamaanka somalilan haddaan ku horumarno xildhibaanka geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray cabdikariim aw cali shabeel waxaana la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay uu ku xanuunsanayay magaalada hargeysa ee xarunta gobolka maroodi jeex xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan ayaa ka tacsiiyey geerida ku timid xildhibaankan oo ka mid ahaa golaha wakiilada maamulkaas dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay magaalada hargeysa waxaa ka dhacay dil qorshaysan oo loo geystay sarkaal ka tirsan askarta somalilan dilka ayaa si gaara kaga dhacay agaarka warshada kabista hargeysa waxaana sarkaalkan uu ka mid ahaa qaybta milatariga ragga dilka geystay oo la sheegay inay baastoolada ku hubaysnaayeen ayaa goobta isaga baxsaday iyadoona meydka sarkaalka ay meesha ka qaadeen ka tirsan dambi baarista maamulkaas booliiska magaalada hargeysa ayaa la sheegay in dhowr xaafadood oo ka mid a magaalada ay ka sameeyeen baaritaano kuwaasuu kusoo dhammaaday natiijo la-aan isku soo wada duuba oo dilka loo geystay sarkaalkan ayaa ka dhigan caqabad hor leh oo soo wajahday maamulka somalilan maadaama deegaanada uu ka taliyo dhacdooyinka noocan ahi aanay ku badneen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa rasaaseeyey gaari ay saarnaayeen dad rayid ah kaas oo ku socdaalaya waddada isku xirta muqdisho iyo jowhar maxamed cali aadan ayaa warkan inoo haya wararka ka imaanaya waddada dheer ee isku xirta degmada jowhar iyo magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in gaari ay saarnaayeen dad rayid ah ay rasaas ku fureen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaariga ay ciidamadu rasaaseeyeen ayaa waxa uu ka soo baxay degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe isagoona ku sii jeeday magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa gaarigan rasaaseeyey xilli uu marayay inta u dhexaysa degmooyinka balcad iyo jowhar oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe sida lagu soo warramaya laba qof oo ka mid ah dadkii saarnaa gaariga ayaa halkaasi ku geeriyooday halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen dhacdadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan sidan oo kale gaari ku socdaalayay duleedka muqdisho la rasaaseeyey halkaas oo ay ku dhinteen laba ruux halka tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen
ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dagaal ku dhex maray degmo ka tirsan magaalada muqdisho sida warkan uu ku eegayo mahad cubeyd cali ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa wuxuu xalay fiidkii hore dagaal ku dhex maray degmada yaakshid gaar ahaan isgoyska towfiiq ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho dagaalka ayaa waxaa sabab u ahaa inuu bilowdo kadib markii ay isku dhaceen labo askari oo ka wada tirsan dowladda federaalka waxaana goobta ka bilowday dagaal la sheegay inuu socday ku dhowaad labo saac waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro dhimashay oo dhaawac leh rasaas badan oo isdhaafsadeen labada ciidan kadib waxay halkaasi iskaga dileen labo askari halka ay ku dhaawaceen saddex ruux oo shacab ah maadaama ay goobtu ahayd meel cidhiiri ah oo kulmisa dadka iyo gaadiidka shalay ayay ahayd markii uu dagaal ku dhex maray degmada kaaraan ee gobolka banaadir laba ciidan oo ka wada tirsan dowladda federaalka kuwaas oo iyagana la sheegay in dagaalkoodu uu salka ku hayay isqabqabsi dhanka dhulka ah waxayna halkaas ku dileen laba qof oo rayid ah ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay mar weliba isku dilaan maandooriyaha qaadka iyo waxyaabo kale oo la mid ah iyagoona aan u meeldayin rasaasta ay ridayaan waxayna ku xasuuqaan mar weliba dadka shacabka ah ee ka agdhow goobaha ay ku dagaalamayaan haween ku dhaqan magaalada berbera ayaa si carala waxay uga hadleen dil iyo kufsi ka dhacay magaalada burco ee gobolka togdheer haweenka ku dhaqan magaalada berbera ayaa waxay sheegayaan inaanay wax loo dulqaada kara ahayn falalka kufsiga ah ee geyiga soomaaliyeed ka dhacaya waxa ay ku halqabsadeen haweenay ugbaad la ohan jiray oo dhowaan lagu kufsaday laguna dilay degmada burco ee gobolka togdheer haweenka ayaa muujiyey sida arrintaasi ay u saamaysay ayna uga baqayaan in falal foolxun iyaga lagula kaco ugbaad maxamed cali ayaannu ka xunnahay oonu ka murugoonaynaa waa kuwa codkaydi siiyey maanta haddii aan waxba laga qaban tacaddiga ka dhacay togdheer ayaannu ka xunnahay waxa laga qabto si cadaalada markaa in inantaas cadaalad heshaa baanu doonaynaa oo loo kaco oo madaxweynuhu u kaco oo ummaddu u kacdo oo cadaalad hesho oo dadkeedii cadaalad u hesho ilaahay isamariya iimaanna dadkeeda ha ka siiyo maanta tan haddii la sahalsado oo la eego waxaa ka iman kara mid ka daran ugbaad waxaa ahayd saddex hooyo caruura oo haysata saddex caruura iyadu korsatay alle samiriya iimaan saadiqa ha ka siiyo tidhimatiinta naxariis deegaanada ay ka arrimayaan maamulada soomaalida ah ee shisheeyaha la shaqeeya waxaa ku badan kufsiga haweenka loo geysanayo waayadan dambena waxaa soo korortay in kufsiga aan lagu ekayn ee dil loo raaciyo iminkana waa xubintii ganacsiga waa kan maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa horumar dhinaca wax soo saarka ah ayaa laga dareemayaa deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee gadow wilaayada gadow waxaa ka jira horumar ballaaran oo dhinaca wax soo saarka ah iyadoona bulshada ku nool gobolka ay ku tiirsan yihiin tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool waaliga wilaayada islaamiga ee gadow sheekh aadan sahal abuturaab ayaa ka warbixinaya horumarka wax soo saar ee ka jira gobolka isagoona sheegay in bulshadu ay waxyaabaha ku tiirsan yihiin ay ka mid tahay tacabka beeraha waxa weeye wilaayadu dhulka ay ku taallo waa dhul runtii aada iyo aada u fiican oo dhul geel ah dhul geel weeyaan ama dhul riyaadna waa la dhihi karaa geela iyo riyuhu aad bay ugu fiican yihiin maxaa yeele waa dhul geed leh oo buura leh oo togag leh oo biyalo weeyaan marka xooluhu horta waa boqol kiiba boqol waa meesha ugu fiican weeyaan oo markii la yidhahdo geela soomaaliya meesha ugu geel badan weeyaan markii la yidhaahdo dhinaca horta dadku waxay ku tiirsan yihiin noloshoodu xoolaha ayaa boqol kiiba boqol ah qaybta labaad oo soo raacda oo ay dadku ku nool yihiin wilaayada islaamiga ahi waxa weeyaan waa beeraha oo webigii jubba ayaa mara oo waxa weeye wilaayada dhex mara oo bartanka ka mara oo iyadana waxa weeye beerahana waa laga tabcadaa sidoo kale mid ka mid a waxgaradka wilaayada islaamiga ee gadow ayaa sheegaya in gobolka gadow uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee laga dhaqdo xoolaha gaar ahaan geela geela boqolkiiba markaad fiiriso soomaaliya gadow ugu geel badan tahay gaal xooggaa la saara waa dhir fiican iyo dhul fiican oo daaq lehna waa haystaa oo dhul darmeed ah oo adabla iyo maarata dhul darmeedna wuu haystaa dhul daaq laho gabiibna wuu haystaa marka sidaas awgeedu gaala aad uga bataa marka dhulka gobolka gado waa fiican yahay dhaqaalkiisa xagga gaalana aad buu ugu fiican yahay geedka dhuyaca la yidhahdo wey iyo geed saarka baalka dhahdo oo gaala geed fuulka u yaqaanaan oo la daaqo iyo geed meriga iyo geedka mareerka la yidhaahdo geedahaas dhirtaasa ugu fiican oo muhiimada xoolaha xilli roobaadka iyo baanyada geedka la yidhaahdo oo caleenta weyn xilli roobaadka caleenta weyn dhaliyo geedahaasa ugu fiican oo maarata xoolaha ay aad ugu noolaadaan maamulka islaamiga ee gado ayaa bulshada ku dhiirageliya horumarinta ganacsiga iyo wax soo saarka beeraha taasoo kaalin weyn ku leh nolosha aadanaha xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inageenta